بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين waa darsigeennii sagaalaad ee kitaabkii matn lwaraqaat liimaami alxaramayn abi lmacaali cabdilmalik bni cabdillaahi bni yuusuf aljuwayni raximah اllahu tacaala wanafacana bicilmih waxau ka bilaabmayaa qowlka uu musanifku leeyahay وأما القياس فهو رد الفعل إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وحو شيخ رحمة الله عليه هل كان كقور رمي قياسكي إي أحكام تيسي القياس ومصدر لقى كان قاسا فعال ثلاثي أنا وكيما ضاه rubaacigana uu ka yimaado sida qiyaam min qaama wa jihaad min jaahada wa qitaal min qaatala faacala iyo facala labadaba ficaalku masdar ahaan wuu uga iman karaa waxaabana la odhan karaa mararka qaarkood inuu ficil masder qurihii labadiiba u noqdaa dhici karta sida kitaab oo kale kaatabahu kitaaban wa mukaatabatan iyo kataba shaya yaktubuhu kitaaban wa kitaabatan marka hulaaigii iyo rubaacigiiba u ansaxaya halkanna waa saas oo kale oo qaasa qiyaasan wa qaayasahu muqaayasatan wa qiyaasan marka kan iminka qiyaaska ah hulaahigiibay culammadu ay ka keeneen kan usuulka lagu sheego qiyaaska usuulka lagu sheegaya hulaahigiibuu ka yimid qaasa ahaa bimacnaa qadara shaya aw saawaahu bikayrihi shaygii wuu qadaray qaasahu yani wuu qadaray wuu takhmiiniyey inuu intaa noqonayo oo kale ama shaygii shay kale ayuu barbar dhigayuu u eegay uu markaa isla sinay inay maaragtay isleegyihiin luqa ahaan saasuu iska noqonayaa taswiyatu shay bikayrihi iyo sidoo kale taqdiiru shay intaba qiyaas waa la yidhaahdaa isilaax ahaanna waa kan uu sheekhu sheegayo raddu lfarci ila alasli bicilatin tajmacuhumaa fi lxukmi markaa dee dhowr musalax buu sheegay farci buu sheegay asal buu sheegay ciluu sheegay xukun buu sheegay xukunka horeynu usoo aragnay xukunka horeynu usoo aragnay oo tacriifkiisi hawlihiisu wayna soo mareen laakiin farci iyo asal maxaa loola jeedaa farci iyo asal tacriifkoodiina soo hormaray baa jirayoo alaslu maa buniya calayhi hayruhu waalfarcu man banaa calaa hayrihi aw maa buniya calaa hayrihi bayna soo hormartay kani markaa tacriifkaa looma jeedo yacni noocan maa dhinac wuu ka soo geli karaa laakiin tacriif khaasa ayaa faracan iyo asalkani ay leeyihiin iyagu waa istilaax gaara wey qiyaaskii waxa weeye raddu lfarci farac in loo celiyo farac waa maxay marka waa xaadiatun laa nasa fiiha waa dhacdo iyo mas'alo aan nas lahayn oo xukunkeedii la raadinayo ila alasli asalka in loo celiyo asalku waa maxay waa masalo xukunkeeda la yaqaano oo uu ku maarata waxa wayaan xukunkeedu uu ku sugan yahay daliil nas ah ama ijmaac marka faracii waa masalo aynaan daliil gaaro iyada ku soo arooray ama nas ha noqdo ama ijmaac ha noqday aynaan u haynin masأlaة laa nasa fiiha walaa ijmaac ayaynu faracii odhanayna asalna waxaynu lenahay waa mas'alo xukunkeedu uu ku sugan yahay ama nas ama ijmaac markaasaynu tan haddaba bilaa naska ah ee xukunkeedii aynu raadinayno baa waxaynu u celinaynaa taa kale ee xukunkeedii aynu hayno marka waynu u celinaynaa waxaa loola jeedaa yacni waynu uga xukun iyadaynu uga dab qaadaynaa xukunkii iyadaynu uga qaadayno oo xukunkii taasi lahayd oo kale ayaynu siinayn bicillatin si aynu masaladan masaladaa kale ugu celinno waxaynu u baahan nahay cillo tajmacuhuma macno ka dhaxeeya labadan macno ka dhaxeeya awgii iyaynu isugu celinayna haddaanu macnahaasi jirin dee iska taxakum bay noqonaysa inuu qofku isagu markaa hawadiisa iska raacay marka waxa weeye si markaa itibaaculhawaaye uu ugu celiyey bay noqonaysa ee waa inuu jiro macno ka dhaxeeya macnaha waxaa loogala jeedaa wasfi ereyga macna dee macnayaal isaga laftiisiibaa maaragtay isticmaalaad kala duwan leh marka meelahan usuulka joogto hada almacna markay ku leeyihiin waxay u jeeda yacni hada alwasf wasfigan marka macne ama sifo ka dhaxaysa labadan masale awgeed iyadoo masaladaasi sifadaasi ama macnahaasi uu yahay wixii markaa xukunkan masaladan asalka ah keenay marka halkaa waxaa kaaga soo baxaya dee masaladii asalka ahay xukunkeedii waa inuu mucallal yahay waa inuu cillad leeyahay waa inay jirto sifo laleeyahay sharcigu masaladan xukunkaa wuxuu u siiyey sife heblaaye ayaa ku jirto sifadaas ayay xambaarsantahay masaladeen fariciina isla masaladii waxaynu ka helnay sifadii oo waxaad leedahay markaa sifadiibaa halkanna ku jirta marka mar haddii sifadaasi tan asalka aba ay xukunka u keentay dee halkanna way u keenaysa fa huwa raddu lfarci waa farac oo loo celiyo farac markaa waxaynu yihi waa dhacdo ama masalo aan markaa nas lahayn ila alasli in loo celiyo asalkii loo celiyo asalkuna waa inagaa nidhi waa masalo daliilkeedii xukunkeedii uu sugan yahay daliilna uu ku sugan yahay nas ama ijmaaca bicillatin waa in markaa cillad lagu jamciyo cillad awgeed baa loogu celinayaa cilladaasoo tajmacuhumaa labadan isu geynaysa say isugu geynaysaa yacni labadaba waa laga wada helayaa filxukmi xukunkaani ka jamcinaysaayoo asalka hore iyadaa xukunka u keentay markaa kanna dee inay u keentay ayuu noqonay halkaa marka waxaa kaaga soo baxay arkaantii qiyaaska arkaanta qiyaaska waa afartaa wey waa alfarcu waalaslu waalcillatu waalxukmu faraca iyo asalka iyo cillada iyo xukunka marka xukunku dee waa xukunkii asalka oo isla isagiioo kale faracana la siinay wahuwa yanqasimu qiyaaskani haddaba wuxuu u kala baxaa ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood ilaa qiyaasi cillatin wa qiyaasi dalaalatin wa qiyaasi shabah qiyaasulcilla qiyaaska la yidhaahdo iyo qiyaasu dalaala ama dilaala dilaaladu waa hulaaiya bay yidhahdaan dalaala dilaala dulaala intaba waa loo akhriyi karaa dulaaladaana ugu daciifsan qiyaasu dalaala qiyaaska la yidhaahdo iyo qiyaaska la yidhahdo qiyaasu shabah faqiyaas lcilati qiyaasulcilluhu haddaba maa kaanat alcillatu fiihi waa waxa cilladiisu ay tahay maa kaanat alcillatu fiihi cillada ku sugani waa wixii ay tahay muujibatan mid dhalinaysa oo laasiminaysa lilxukmi xukunkii wa qiyaasu dalaalati qiyaasu dalaaluhuna huwa alistidlaalu waa in loo daliishado biaxadi nadiirayni labadii isku midka ahaa cala alaakhir kii kale loo daliishado wahuwa waxa weeye kaasi qiyaas dalaaluhu haddaan si kale u dhigno an takuuna alcillatu inay cilladu noqoto daallatan cala alxukmi mid xukunkii tusinaysa walaa takuuna muujibatan lilxukmi laakiin aanay noqonaynin mid waajibinaysa oo laasim ka dhigaysa xukunkii qiyaasulcillaha iyo qiyaasu dalaalaha kala saaridooda iyo kala fahankoodu waa muhim tacriifkan uu sheekhu markaa sheegay iyaynu horta bal iyo sida shaarixu u taqriiriyey aynu marinayno wuxuu ihi qiyaasulcilla waxaa la odhanayaa wixii cilladiisu markaa qiyaasulcilla iyo qiyasu dalaal labadaba cilladii un baa laga eegaya labadaba cilladii un baa laga eegaya ee midna cilladiisu waa muujiba way laasimsanaysaa xukunka oo يعني عقلك بني آدم كو فالحمي لن نقنيسا إن علدا إيا حكم كان لكلا ريابو عقلك ما أقبلي كريو إن علدا نوعاس حكم كان نوعانا لقد لوايو أرين فالحمي لن نقنيسا إن كاسي وحلونا يقول قياس العلة هذه أنا موجبة أهي qasab aanay xukunka ka dhigaynin oo aqli aqli ahaan aanay arin fool xun noqonayn inay kala haraana waxay noqonaysaa buu yiri qiyaas dalaal tusaale hadii aynu ka bixino wala taqul lahumā uffin uff walidkii ha ku oranin een masaladaasi waa mansuus in waalidkii gacan ba loo qaado oo la garaacaana ma aha mansuus laakiin de tan baa toos looga fahmay aqliyan ufti waxa loo xarimay waxaan leenahay waa iidaagaas lil iidaa oo wax weeye aqliga karaya in wax ila kala meeshan la sameeyo waalidkii in la dhibaateeyaa la diiday garaaciina de wuu kaga sii awleysan yahay iidaagi isagaaba kaga sii awleysan ufta marka iidaagi in halkan laga reebo oo ciladii waxa weeye xukunkii uu ka dib dhaco oo darbigii iyadoo iidaagii uu joogo caqliyan haddana la yidhaahdo mayane darbigu wuu iska banaanaan karaa dee caqligu ma ma aqbali karayo laa yaqbalu alcaqlu dalik maxaa yeelay isagaaba uga mudan علدا فرعا منصوص كأفتة كان أبا أغم ضمب إن كاس قياس العلو النقنية قياس الدلالنا تصالها وشارح يستقنا الشيء قفكي وينا حوريه سيسكا لقو واجبي قفكي يرانا حوريه سي والله يسكوها يستهزكا مكو واجب تمسكو ما يواجبي قليه مركا واجبينيه waxay oranayaan qofka weyn xoolihiisa waxay zakadu ugu waajibtay de waa xoolo tarmaya waa maalum naamin waa xoolo tarmaya oo kobcaya sidaa daraadeed ayay munaasib noqotay in dadkii masaakiintii wax laga gaadhsiiyo maalkii sabiguna dee waa koraya kobcaya isaga laftiisiyo cilladaas way ku jirtaa arrintaa iyadaa laakiin in la yidhaahdo haba noqoto cillada maalka qofka weyn loogu waajibiyey inuu yahay maal kobcaye laakiin haddana dee mumtanic noqon maysa in la yidhahdo lakiin haddii qofku uu yar yahay xoolihiisa ha loo dhowro oo waxa weye waa qof dacfi weli hadda uu ku sugan qof dacfi ku sugan weeyaan xoolihiisa ha loo ilaaliya in la yidhaahdo isaga yaan laga taaban caqligu ma diidayo xoolo kobcaya ha noqdaani oo ciladu taaba ha ahaatee haddana maanta maxalkani arrin gaaraa jirto waxani waa ilmo yar eh isaga xoolihiisa ha loo ilaaliyo sida masaakiintu ay dacafo yihiin oo dacfigooda markaa waxa weeye loo tixgeliyey iyaa isagana dacfigiisa loo tixgelinayaa in la yidhaahdo baan baciid noqonaynin sidaa daraaddeed kaasi markaa qiyaasu dalaalu noqonayaa qiyaasul cilo noqon maayo waa markaynu tacriifkiisa yara dambe marno alistidlaal biaxadi nadirayn cala alaakhar oo qaab marka hore cibaarada siduu u dhigay labadii isku midka ahaa in midkood ka kale loo daliishado labadii isku midka ahaa in mid kale kii kale loo daliishado sidaa markii uu yidhi waxaa markaa meesha ka soo baxaysa in qiyaasul cillihii tacriifkii uu inoo sheegay maa kaanat alcillatu fiihi muujibatan lilxukmi laga dhigayo sababul iijaabka sababta ay u waajibinaysaa inay tahay faracan xukunkiisa la doonayaa uga awleysan cilada asalka baynamaa halkan qiyaasu dalaalaha aanu midna kii kale ka awleysnayn ee labadii ay laba u siman wixii ay yihiinoo ay markaasaa daraaddeed suuragal u noqonayso inay markaa xukunkii uu kadib dhaco uu ka hooseeyo waa saas waa loo dhigi karaya laakiin arinta noocaas in qiyaasu dalaalaha iyo qiyaasul cillaha sida loo kala farqiyo ma aha arin mashhuur ah fi kutub al-usul kutubta usulka ومنها البرهان لإمام الحرمين نفسه وكتير كتابك البرهان إمام الحرمين لفتي سؤولها إن قابك الله كلا سارو قياس العلة إيا قياس الدلالة مشهور كما أه qaab kale ayay u kala farqiyaano hadalkiisana lagu xambaari karay laakiin hadda waxaynu marinay sidii een musannifku rahimahullah shaarixu uu marka hadalkiisa u taqriiriyay iyo shuraax kale oo badaniba sida loo yaqaan qiyaas dalal iyo qiyaas cilla waxa weeye hadii markii aad qiyaas qaadanaysay aad cillada sheegtay qiyaaskaagu wuxuu noqonayaa qiyaas cilla ama muujibaha noqoto oo markii muujibada ku fasirno yani mulzima oo aan xukunki maarata ka takhalufi karin xukunkii cillada noocaas ama yaanay noqonina ha noqoto mid markaa de waxa weeye ay dhici karta marka caqligu uu sawiran kara inay kala hadhi karaan iyadiyo xukunku kol haddaad cilladii sheegtay oo tiri qistu haada calaa haada bijaamici kada waxaanaad sheegtayna cilladii uu yahay qiyaaskaagu qiyaasul cilluu noqonaya haddii aad wixii wax la mida uun sheegtay oo aan laakiin ciladii ahayn baad isugu geysay waxaad isugu geysay xukun kale maalan xukun baad isugu geysay isugumaad geynin cilo ama calaamad baad isugu geysay ciladii tusinaysa markaas ayaa la yidhaahdaa qiyaasku waa qiyaasu dalaala marka aljamcu bayna alfarci waalasli bilaazimi alcilati aw ahariha aw xukmin min axkaamiha in la isugu geeyo faraca iyo asalka ciladii ma ahee wax markaa cilada laazim u ah maalan oo kale inaad shay muskir ah oo aan khamrigii la yaqaanay ahayn haddaynu kaba soo qaadno sida ay usuuliintu ku tusaaleeyaan in khamrigu uu yahay nabidu casiir ilcinab casiirulcinabka canabka wixii laga tuujiyey marka la khamiiriyo in kaa uu khamrigu yahay waxaan kaloo dhammina aanay khamri ahayn laakiin ay la xukun yihiin timirtii wixii laga maaratay biyaha lagu daayey ee deetana lagu khamiiriyey ee gaadho heer markaa ay wax sakhraamiso khamri ma aha laakiin xukunkii khamriga ay leedahay marka markii aad isaga qiyaas qaadanayso oo nusuustii ka dhigaysa in casiirulcinab un ay ka hadashay lannu isagaa khamri ah calaa hada taqriir baa waxaad odhanaysaa nabiidu tamri hada hada nabid oo nabid tamr ki timirta ah baad waxaad leedahay muharram xaraan weeyi qiyaasan ala al-khamri anigoo khamrigi oo qiyaas qaadanaya bijami'i al-ishtidad ama bijami'i ar-ra'iha miyaanad arkin urtii buu leeyahay urtii khamrigu yeeshay miyaanad arkin ama miyaanad arkin waa kan uu adkaaday oo culays buu noqday haddii markaa la cabo waa lagu sakhraamiya way macnuu lakiin aad sakhradii maad sheegin cillada rasmigii waxay ahayd sakhraday ahayd laakiin sakhradii maad sheegina waxaad sheegtay wax mulaazim u ah marka uu urtaa gaadho heerkaa uu gaadho iyo wax sakhraamiya marka waxaa leedahay waa kan heerkii gaadhay hadda adkaaday ama waa kan waxa weye urtii yeeshay marka cilladii maad sheegina lakiin waxaad sheegtay calaamadeedi markaad sidaa sheegto ayaa waxaa la odhanayaa qiyaaskan waa qiyaasu dalaala sidoo kale waxaa la mida inaad sheegto xukunkii xukun la mida yani masalan adoo yidhaahda gaalkii dihaarku wuu ka ansaxaya qiyaasan cala almuslim anigoo muslimkii uga qiyaas qaadanaya bijaamici sixati اطalaaqi min kulli minhuma waxaanan labada isugu geeyey labadaba miyaan alaaqu ka ansaxayn maya wuu ka ansaxaya dee dihaarkuna labadaba wuu ka ansaxaya eeg hadda meeshan maxaad keentay inuu dihaarku asaxo ma waxa cilo iyo sabab u ah in talaaq asaxo cilo uma aha laakiin waxaad keentay xukun kale ay labadani wadaagaan waxaana doonaysaa inaad tidhahda labadani waa isku cilad oo isla ciladii talaaquba u asaxay oo gaalka talaaqiisu u asaxay ayuunbaa kana u asaxayaayo dee labada mid waliba waa taxriimu zawja ayaa ka dhaxeeya taxriimu zawja labadiiba ka dhaxeeya oo dee ninkan gaalkaa zawjadiisa sidii marka horeba waxa weyan ugu xalaalowday guur daraadii ayay talaaqiina markaa inuu taxriimiyo ay ugu suura marka taxriimu zawjihi waa ka suuragal dee taxriimu zawjihiina dihaar iyo talaaqba wuu noqday marka kaasina labadan waxaad isugu geysay waxa weeyaan xukun kale ay wadaagaan baad sheegtay xukunkaasaana doonaysa inaad ka sii gaadho ciladii markaa in labadii shay lagu jamciyo laazimu lcila ciladii calaamadeedii ama wixii laazimka u ahaa ama xukunkii ay dhalinaysay ama aharkii waxyaalahaasa waxaa la yidhaahdaa qiyaasu dalaala tanna waynu odhan karaynaa alistidlaal biaxadi nadirayn cala alaakhar ln waxa wanaagsan sheekh hadalkiisan halkan ku yidhi iyo hadalkiisa burhaanka uu ku leeyahay in labada la iswaafajiyaa ka qorxoon in qaab kale loo fasiro weliba qaabkaasina qaab aan macruuf ahayn uu noqdo qaab aan macruuf ahayn uu noqdo marka alistidlaalu biaxadi nadirayni cala alaakhar labadii isku midkaa in kii kale loo daliisho waxa weeye kii kale loo daliishado maalan xukun baad xukun u daliishanaysaa iminka sixatu alaaq baad u daliishanaysaa sixatu dhihaar marka wa axadu nadirin cala alaakhar wahuwa an takuna alcilatu daalatan cala alxukmi halkaasunbaa waxa wey culamada laftoodu waxbaa ku kalifaya inay san u fasirin hadalkiiso an takuuna alcilatu buu leey daalatan cala alxukm waa inay ciladu daalo noqoto inay daallo ciladu noqoto marka waxaan la sheegayaana ciladiiba ma aha ee waxa weeye alcilatuda unbu hadda aynu inaynu yar awilla ay noqonaysaayo an takuuna alcilatu ay iljaamicu baynahuma alcilatu maanta ciladii xaqiiqiga ahayd lama sheegay qiyaasu dalaalihe wax macno jaamicahoo labadan ka dhexeeyaa la sheegayaa qaabkii ciladoo kale loo keenayo laakiin aan cillo ahayn markaa waa cillo majaaziya ee ciladii xaqiiqiga ahayd ma aha waxaan aad isugu geysay eed jaamica uga dhigtay waa inuu yahay wax xukunkan ku tusinaya ay biwaasitati alcilla isagu toos kuu tusin maayee laakiin ciladiiba waa ayuu waasito waxa weeye ayaa waasito aho isagu ciladiibuu sheegayaa ciladiina xukunka ayay sheegaysaa walaa takuuna muujibatan lilxukmi lakin waxaan adigu aad sheegtay ma noqonayo wixii xukunka dhalinayay tan hore maa kaanat alcilatu fiihi muujibatan lilxukmina wixii ciladu ay xukunka dhalinayso yani waxa weye waa qaabka adigu u wadato in waxani uu yahay wixii markaa keenayay cilada ama markaa qiyaasul awla ha noqdo ama ha kaga mudnaato ama yaanay kaga mudnaanine takhalufkii caqliga ahaa kama wado ka eegi mayno waxaan leenahay muujibada waxaa laga wadaa yani ciladan lafteeda baa xukunkan keentay saad markaa adigu aad u doonaysa ama ha laguu salimo ama dee ha lagu yidhaahdo cilo waxaan inuu cillo yahay maxaad ku sugtay oo dee waxa weyaan ha lagu mariyo ictiraadaadkii ha lagugu soo arooriyo laakiin ciladan waxaad adigu u keentay inay xukunkan iyadu toos u dhaliso marka iyadu toos u dhalinayso waxay noqonaysaa qiyaaskaasi qiyaasulciluu noqonayaa marka aanay toos u dhalinayna ay meel sii marayso oo iyadu waxaan aad sheegtay uu yahay wax ina tusinaya alaam calaamad u ah ama xukun u ah ahar u ah cilad kale oo iyadu xukunka dhalinaysana qiyaaska waxaynu odhanaynaa qiyaasu dalaala fa qiyaasul cil marka qiyaasu dalaaluhuna dee aad buu ugu badan yahay fuqahada agtooda qiyaasu dalaaluhu aad buu ugu badan yahay maa kaanat alcilatu fiihi muujibatan lilxukmi iminka maalan oo kale mararka qaarkood waxad arkaysa iyadoo lagu leeyahay man saxa baycuhu saxa tibatuhu maa saxa baycuhu saxa rahnuhu waxyaalahaasoo dhan badankoodu waa nooc qiyaasah laakiin qiyaasku noqonaya waa maxay qiyaasu dalaaluu noqonayaa noqon maayo qiyaasulcillo kuu noqon maayo waa markaa xukun baa laguu sheegayaa nooc qiyaasana waa uu la socda ma kaanat alcilatu fiihi muujibatan lilxukmi waqiyaasu dalaalati huwa alistidlaalu biaxadi nadirayni cala alaakhar labadii isku midka ahaa midkood in kii kale loo deliishado qaabkii dambe aynu u taqriirinay yani xukun in xukun kale loo deliishado oo kale wahuwa an takuuna alcilatu daalatan cala alxukmi waa in ciladu ay noqoto yani jaamica aad sheegtay uu yahay mid xukunkii daliil uun u ah yani ciladiibuu tusinaya ciladiina waxa weya xukunkiibay dhalinaysa laakiin kani isagu waxba dhalin maayo walaa takuuna muujibatan lilxukmi waxaan aad sheegtay muairkii ma aha wixii markaa muairkaa xukunka isagu dhalinayey ma aha wa qiyaasu shabh nooca saddexaad waa qiyaasu shabihi huwa alfarcu waa farca almutaradidu bayna aslayni laba asal udhaxeeya oo waxa weeyaan laba asal mutaradid ku dhex ah yani kana waa wegyahay kana waa wegyahay fayulxaqu waxaa la ilxaaqinaya la haleeshinaya biaarihimaa shabahan kooda markaa u ekaan badan yahay biaarihimaa shabahan bihi kooda u ekaanta u egyahay ay badan tahay iyaa la ilxaaqinaya qiyaasu shabah isaga laftiisana waxaad moodaa laba istilaaxba inay ku tacalluqaano midi waa kanuu sheekhu sheegay farac laba asal u dhaxeeya oo kana u eg kana u eg labadanna xukunkoodii wuu kala duwan yahay oo kana xukun buu leeyahay kana xukun buu leeyahay marka adigii waxay noqonaysaa inaad eegto oo kii uu markaa u badnaa aada dhankiisa raaciso een marka wuxuu noqonayaa qiyaasu shabah macna kan ka caamsanna wuu jiraayo ah in labada shay lagu jamciyo sifo aanay cadayn aanay cadayn in mu'assira ay tahay ilada jaamica ah ee aad isaga iyo asalka isugu geynayso ma cadda in ay tahay sifadani sifo sharci ahaan xukunka noocana dhalisa laakiin waad u yarmalinaysaa waad waxa weeye waad filanaysaa in uu waxa weeyaan uu xukunka noocaasa dhaliyo laakiin haddii lagu yidhaahdo waxaan isugu cillo u noqday inaad wax kala baarbaadhay noqonaysaa ee toos uma tegayo oo iminka maalan oo kale oo kuwan fuqahadu yidhaahda alurzu ribawiyun bariisku waa ribowi qiyaasan cala alqamxi maalan inagoo qamxiga uga qiyaas qaadanayna bijaamici ucmi shaaficiyadii dee waxaan waa macuum weeye macuumka ayaana ribadu ay gashaayo marka haddaad tidhaahdid oo waayahe inuu shaygu macuum noqdo iyo inuu ribowi noqdo maxaa iska khuseeya ila iminka markii aanu lahayn iidaaga iyo uftii iyo darbigii iyo waxyaalahani dee waa laba macno aada isugu munaasiba in wax wixii dhibaato keenaya in la xarimo waa wax caqliga bani aadamku uu garan karaya maslaxada ku jirta laakiin wixii madcuuma in ribowi laga dhigo la yidhahdo isagoo isleeg mooyaane si kale ha isugu iibinina caqliga bani aadamku isla markiiba danta iyo maslaxadda ku jirta ma sawiranayo marka ucmigan aada sheegteen waa sifo shabahiya wey waa wasfi shabahi marka shaaficiyadu waxay odhanayaan mayaana ee de waxa weeyaan cuntadii baahida loo qabo ayaa badan baahida loo qabo ayaa badan markaa shareecadii ma rabto in markaa tijaaradii iyada toos loo geliyo raashinkii raashinkii toos loogu gato maxaa yeele arrintaasi waxaa laga yaabaa inay keento inay dadka raashinka ay ku qaaligarayso ama ixtikaar ay keento dadka qaarkood inta waxa weeyaan hal kiilo inay labaatan kiilo dadka ay kaga qaataan oo de maalan qardigii uu yimaado qofkiiyo baahan ayaa waxaa la leeyahay hal kiilo hadda qaado labaatan kiilona soo celi deetana marka waxa weye wixii dadku ay aadka ugu baahnaayeen ayaa waxay noqonaysaa inay gebigeediiba dad markaa afraad u gacanta u galo raashinkiina wax laga maarmi karaya ma wax de waxa wey noloshii ay ku taagan tahay marka sharcigu inuu dhinacaa ka eegay iyay u badan tahay marka maslaxadii waad raadinaysaa maslaxadii labadan ka dhaxaysay wax la raadinayo caqligii isla markiiba aanu toos u sawiranaynin ayuu noqonaya kaasaa waxaa la yidhaahdaa waa sifa shabahiya wasfun shabahiy waa sifo u eg ay u dhowdahay inay maslaxadi ku jirto laakiin maslaxadii aanay daahir ka ahayn kana wuu soo hoosgelayaa uuno adigoo aan labadan shay shaygan inaad xukunka markaad siinayso maslaxad daahirood isla markiiba aad arkaysaa ma jirto lakin waxaad leedahay uun waxani waxaanu u dhow yahay waxani waxan ayuu u dhow yaho xagga ekaanshaha kanuu u ekaan badan yahay saasuunbaad markaa u ilxaaqinaysaa laakiin munaasabad daahiri meeshii ma jirto وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين وفرع لبا أصل الدحية فيلحق بأكثرهما شبها تتنوح على الحاقنا يا كودي وكانتي سؤال مركا أي بطني ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فرعي وحاطب الشرط أه من شرط الفرع يعني من شروطه ومفرد مضافه مركا جمع بيسكن قنيه shuruuda farci farcuna shuruud buu leeyahay asalkuna shuruud buu leeyahay ciladuna shuruud bay leedahay xukunkuna shuruud buu leeyahay haddaba min shari اfarci farca waxa u shuruud ah shuruuddiisa waxaa ka mid ah halka lagu wada sheegi maaye an yakuuna munaasiban lilasli in isagii inuu yahay mid markaa munaasabo la leh asalkii munaasabadu la leeyahay waa maxay dee waa inuu ciladii xukunka u la wadaago waa in ciladii xukunka uu la wadaago haddii ciladii xukunku aanay isagaba ku jirin munaasaba kama dhexaysaa leey marka munaasib waa maxay waxaa loola jeedaa in ciladii xukunka laga helay isagana laga helay ciladii xukunka ciladii asalka laga helay ee xukunka dhalisay in faraca laftiisana laga helo haddii kale qiyaaskii mid ansaxaya noqon maayo ومن شرط الأصل أصل كي سكنا وحو شرط شروط سكمد أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين أن يكون إنه يأي ثابتا متكس سكن bidaliilin daliil mid ku sugan inuu yahay asalkii daliilkaas oo muttafaqin calayhi la isla ogol yahay bayna alkhasmayn labada khasmi dhexdood intaasi matnigoodii ka dhigay aniga intaas sharxay ku jirtaa fima yujmacu bihi baynahumaa lilxukmi yani inuu asal faracii asalka munaasib u yahay oo munaasaba ay kala dhaxayso marka aynu ka eegno fima yujmacu bihi baynahumaa waxa la isugu geynayo lilxukmi xukunka daraaddii la isugu geynayo waxaan la isugu geynayo ee waxa weeye jaamica ah macnahan labada ka dhaxeeya ee xukunka daraaddii labadooda la isugu geynayo dee waa in faraciina laga helayo uu markaa asalkii taa uu kala mid yahay ومن شرط الأصل أصل كي وحو شرط أن يكون إنه نقضه ثابتا بدليل متكسقا دليل متفق عليه بين الخصمين لبضى خصمي لبضى أن يضعه كده حيث أيسله أقولي ومن شرط الأصل بيوري حقيقتنا ومن شرط حكم الأصل ويوحي نشيغي وحكم كي أصل كي أصل كي لفتي سيما حكم كأصل وحو شرط أه إن أكسقا يهي دليل ليسله أقولي يهي qofku ama waa naadir ama waa munaadir ama waa naadir linafsihi ama waa munaadirun ligayrihi inuu qofku yahay qof masalada isagu lafihiisa u baaranaya masaladan xukunkeeda isagu markaa shaksi ahaan u raba iyo qof munaadirahoo qof kale ay ishayaan oo isla mubaaxasoonayaan oo isla baarayaan isla munaaqashoonayaan marka haddii uu qofku yahay naadir mid isagu lafihiisa wax u baaranaya waxba shardigani khasab noqon maayo de cid kaloo markaa kugu waafaqaysaa ma jirte adiga waa in de daliil adigu aad ku qanacsan tahay xukunka asalku uu ku sugan yahay oon qiyaas ahayn xukunka asalku waa inuu ku sugan yahay daliil aad ku qanacsan tahay oon qiyaas ahayn daliilkaasi wuxuu noqon karaa nas buu noqon karaa ijmaac buu noqon karaa istisxaab buu noqon karaa waxyaalo badan buu noqon karaya waa in adigu daliil aad markaa ku qanacsan tahay oo xukunkii asalku ugu sugay laakiin markaad munaadir tahay oo adig iyo qof kale mubaaxasa idin dhex marayso mubaaxasa cilmiyi si cilmiyeysaan wax isula baxsiyeysaan xukunka asalkee aad doonaysa inaad ka qiyaas qaadato asalkaad ka qiyaas qaadanaysa xukunkiisu dee waa inuu ku sugan yahay daliil uu qofkani kula ogol yahay qaabkaasoo u dhigay imaamulxaramayn laakiin inta badan waxaa loo dhigaa xukunka asalka waa inaad isla ogoshihiin qaabkaasay u dhigaan xukunka asalka waa inaad isla ogoshihiin laakiin tanaa kasii daqiiqsan baa la yidhiyo waa in xukun tani waxay sheegaysaa xukunkiina inaad isla qirsan tihiin weliba daliilka keenayna sidoo kale aada isla qirsan tihiin ilan haddii kale waxaa dhici karta idinkoo xukunkii isla qirsan in xukunkii wixii loo yaqaanay murakab uu noqdo oo adiguna aad daliil ku sugaysa isaguna uu daliil kale ku sugayo oo maalan xanafigii oo kale inantii yarayd ee bikrada ahayd ee aan qaangaarhka ahayn wuu ogol yahay iyadoon waxba la weydiin in la guuriyo tii qaangaarhka ahayd ee bikrada ahaydna ma ogola iyadoon waxba la weydiin in la guuriyo adigii shaaficiga ahaana waxaad leedahay waa isku midoo mar hadday iyadoo yarba la guurin karayay markan ay weyn tahayna waa la guuri marka waxaad leedahay waxaad doonaysaa inaad bikradii qaangaarka aad uga qiyaas qaadato bikradii sagiirada ahayd markaas haday taasunbay la mid tahay eeg xukunkii asalkee bikrada sagiirada inaan in la iska guurin karo adiga xanafigi waa isla ogoshiin laakiin adigu waxaad leedahay waa waxaad ka eegaysaa inay bikra tahay oo la guurin karo isagu laakiin wuxuu ka eegayaa inay sagiiro tahay isagu dhinac kaluu xukunka ka sugayaa isku dhinacba kama sugaysaan dee qiyaaskii markaa sax noqon maayo waayo xukunka ha kula qirsanaadee xukunkan waxaa dhaliyey dhinac kaleu isagu ka keenayaaba oo hadhow toole cilladaadii aanay ka soconaynin sidaa daraaddeed waa in xukunkiina aad isla ogoshihiin dee daliilkiisiina isku si aad u sugaysaan oo isku si aad u taqriirinaysaan wa min shari asli min shari xukmi اlasli an yakuuna inuu yahay haabitan mid ku sugan bidaliilin muttafaqin calayhi daliil la isla ogol yahay bayna alkhasmayn marka meeshaa waxaa ka soo baxaysa dee masale aad marka horeba xukunkeeda isku haystaan ha ka qiyaas qaadani waayo haddaad tidhaahdo hada yajuus qiyaasan calaa kada uu isaguna kuleeyay maxaa qiyaasan calaa kada kadaaga laftiisa maanaa ogol baanu kaa laftiisaba waan diidanahay hadduu ku yidhaahdo de markaa macna hadalkii ma samaynayo doodii waxay noqonaysaa in haddana kan loo guuro oo lagaba tago wixii laga inaad kan soo dhistood isaga kan xukunkiisii soo taqriirisay noqonaysa doodii markaa way ka guuraysaa halkeediio masale kalea loo guuray sida saxdii markaa qolyaha jadaliyinta badankoodu ma ogola inaad keento ka noocaas haddaad keentana markuu diido inaad daliilka qiyaas kale maaratay noqonaysaa waa laga guuraya maarata asalkii waa laga guuraya qolyaha qaarkoodna waxay hahdeen mayaane doodu haba durugtee isagiibaa haddana asalkaa laftiisa soo taqriiriyo isaga soo dhis oo isaga daliilkiisa keen markaad isaga markaa ninkii kusoo qanciso kadib haddana halkan u kaalay lakin waxaa la yidhi taasi waxay keenaysaa dee majliski inuu bilaa faa'iido noqdo masaladii la doonayay in la baxsiyo laga guuro oo masale kale waktigii lagu bixiyo masalada kale lafteedana in laisla gaari doono meel de iyada lafteeda lama hubo iyada lafteeda waa laga yaba inaad haddana qiyaas kale sii geliso qiyaaskaa kale haddana waxa weyan asalka hore haddana mukhtalafa aad keento haddana kii markaa doodii ay haddana usii durugto markaa taasi sax noqon mayso marka horeba waxaad isla ogoshihiin adiga iyo ninkani inuu noqdo waxaad ka qiyaas qaadanaysaa wey ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط العلة إلا ذا شرط يدي وحا كمدة أن تضطرد في مع... مشروط يدي وحا كمدة أن تضطرد في معلولاتها إن يتهي مد مركا كوة دريريس أو أن كهرين معلولات كيدي ودن كوة دريريس يعني وحوي مركز تقو يدي الله له حكم كيدي نو الله سعوني أن تضطرد إن نقطة مد مركا مضطردة oo yani xukunkeedii dhalinaysa mar walba fii macluulaatiha marka la helo waxyaalihii ay cilada u ahayd wixii ay gashay marka macluulaadkii maanta waxaa laga wadaa sifadii markii ay gasho shaygii xukunkii ay dhalin jirtay waa inay dhalinaysa mar walba macluulku markaa waa xukunkii sifadii wixii ay gelaysay xukunkii ay ka dhalin jirtay mar kasta waa inay dhalinayso haddii la keeno masalo ciladii ay ku jirto xukunkiina aanay dhalinin dee macluulkan xukunka ahaa ee aad doonaysay inaad ka dhaliso waxaa caddaatay inaanay mar walba keenaynin markaa cilladaadii way jabtay falaa tantaqida waxaa markaa shardigu noqona waa inaanay jabin lafdan walaa macnan lafdi iyo macno ahaantoona waa inaanay jabin lafdan walaa macnan imaam alxaramayn wuu jamciyey wuxuu yihi waa inaanay cilladii jabin lafdi ahaan iyo macno ahaan marka halkaa laftii hadal badan baa ku jiro muxuu u kala qaaday lafdan walaa macnan hadday macno ahaan u jabto oo sifadii inta wax laga helo xukunkiina laga waayo dee macno ahaan iyo lafdi ahaanba way u jabtaye labadani maba kala harayaane muxuu ugala jeedaa kolley shaarixu sibuu u taqriiriyey waynu arki doonaa markaynu sharaxa carabka marinayno kolley qanaaco badani kama muuqatay iyada lafteeda qaabkaa u taqriiriyey imam alxarim markaa wixii u jeeday halkan la garan maayo marka qaarkood waxay yidhahdeen lafdan tan uu yidhi macno male laakiin imam alxarameyn arrintiisu ma sahlanee wixii ula jeeday meeshaasi ma cadda un in la yidhaahdo iyay ku qurxoonta ma dhici kartaa inay lafdan u jabto iyadoon macnan u jabin oo ma kala hari karaan arrintaasi kolley arrin waadixa ma aha maqsuudku waxa weeye markaa inta laga fahmay hadalka sheekha cilladii waa inaan waxa naqdiga la yidhahdaa ku iman qawaadixda qiyaaska waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaana annaqd naqdigu waxa weeye in cilladii la helo xukunkiina la waayo so waxaan maad lahayn saasuu xaaraan u yahay ha waa kan masaladii halkan miyaanu ku jirin sifadii maya waa ku jirta xukunkiina dee mayana xukunkiina lama hayo marka waxaa caddaatay waxaanaad cillada ku sheegaysay inaanay cillo ahayn cillo kale raadsan weyn waa inaad ka guurtaa markaa iyada wa min shari lcilati ciladii waxaa u shardiya an tatarida fii macluulaatiha inay tahay mid markaa mutarid ah oo ku wada dureeraysa dhammaan macluulaadkeedii yani waxa weeye meelihii ciladani ay gelaysay axkaamtii ay qaadanaysay waa inuu xukun qura wada noqdo oo ay markaa wada dhalinayso wey oo xukunkii ka wada dhalinayso falaa tantaqid oo aanay markaa burin oo naqdiga waxaa la aanu kusoo aroorin dabcan naqdigu de waa axad alqawaadix lakin qawaadix way badan tahay cagsigiisi baa lamid ah oo kasrigiiya haddii xukunkii la helo cilladiina la waayaba cilladii aad sheeganaysay ood lahayd waxaana u cillo waxaan weeyaan sababtu baan helay waxa weeyaan suuro kale oo isla masaladii oo suura suuro kale leh oo cilladaadii aanay kuma jirinba xukunkiina uu sidiisii u joogo kaana iyadana kasri baa la yidhahda haddii xukunkii la helo duuna alcilla waa kasri haddii la helo cilladii oo xukunkii la waayaana waa naqdigan uu sheekhu sheegay wa min sharti alxukmi xukunkii isagana shuruuddiisa waxaa ka mid ah an yakuuna mila alcillati fi alnafyi waalihbaat inuu cillada uu la mid yahay xagga nfyiga iyo ibaatka sugidda ay an yntafiya bintifaa'iha wayuujada biwujuudiha wey alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadama ciladu waa inuu la mid yahay xukunku waa inuu ciladii la mid yahay xagga anfinta iyo sugidda markii cilada la anfiyo xukunkii waa in la anfiyayo markii ciladii la sugana waa in xukunkii la sugayo runtii kaasi wuxuu laazim u yahay de markii shardiga cilada aynu ka dhigno cadamu naqdi iyo cadamu lkasr cadamu alintiqaad wa cadamu linkisaar ciladii waa inaan inkisaarna ku iman intiqaadna ku iman markaynu nidhaahno tani khasabba way u imani oo de halkaasay laazim u tahay والعلة علada aynu sheegaynaa hiy الجاaلبة للحكم waa waxaan xukunka dhalinaya ee aad leedahay waxaan taas sababteedaa sidan loogu xukumay ufinta waxaa loo xarimay waalidkaa dhibsanaya haddii dhibaatadaasi aanay jiri lahayn lama xarimeyn wey idan iyadaa xukunka keenay soo dhalinaysa والحكم xukunku huwa الmajluب للcilة waa waxaan cilada daraaddeed loo keenay markii cilada la helay waxaan marka waxa weeyaan la keenay ee meeshii lagu la saaray ama taxriim ama taxliil ama wixii la midka ahaaya kaasina waa xukunkii halkaana qiyaaskii ayaynu kaga baxaynaa wuxuu yidhi wa ama alxadru walibaxatu baabkii alxadru walibaaxa ahaa oo ay iyagana de mabaaxista usuulkaasi sheekh hore inoogu soo sheegay illa waa kiina soo yidhi maba waxbaan ka tegnay mabaaxista usuulka waa kiina soo yidhi alxadru walibaaxa baa ka mida xadriga ayaa ibaaxadaasi waa maxay xadri waa taxriimin ibaaxana waa xalaalayn fa min annaasi dadkii waxaa ka mida man yaquulu naaska la sheegaya dee waa dadkii ahlucilmiga ahaa dadkii waxaa ka mida cid odhanaysa ina alashyaaa ashyaadu cala alxadri waxay ku taagan tahay xaaraameyn yacni waxa u asala ah inay xaaraan tahay ilaa maa abaaxathu shariica wixii shareecadu ay ogolaata mooyaane fain lam yuujad fi shariicati haddii aan shareecada laga helin maa yadulu cala alibaaxa wax tusinaya inuu waxaani bannaan yahay fayutamasaku biاlasli wahuwa alxadru waxaa lagu dheganaanayaa asalkiioo xaaraamayn ah wa min annaas dadkii waxaa ka mida man yaquul mid odhanaya bididihi kaa cagsigiisa oo wahuwa waxa weeye ana alasla fi اlashyaai cala alibaaxa in ashyaadu asal u yahay ay asal u tahay banaynayntu banaynayntu iyo maarata xalaalayntu ilaa maa xadarahu sharcu wixii sharciguu diiday mooyaane masaladani horta waa bacda wuruudi sharci markii shareecadu ay soo aroortay de shareecadu ashyaa ay xalaal ku sheegtay waa la haya waxyaale ay xaaraan ku sheegtayna waa la haya waxyaale ay waajibisay baaba la haya iyo waxyaale ay sunayso dee xalaalnimadii kasii durugsanba wixii aan nas loo haynin asalka aynu ka duulaynaa ma inuu mamnuuc yahay ilaa iyo daliil lagu banneeyo la helaa hal اأصل في الأشhyاء الإbاxaة أو الxadr mise aslka aynu ka duulayna waxa wey inuu banaan yahay ilaa aynu helayno daliil lagu xarimo marka qolyaha qaarkood waxay aصل في الأشhyاء الإbاxة qolyaha qaarkoodna waxay yidhaahdeen alأصل في الأشhyاء الxadr laakiin de waa la kala saari oo أشhyaada la sheegaya haddii ay tahay dawaadkiiyo ku intifaacoodii الdawaat واlاntifaaع bha de asalku waa inuu bannaan yahay sida marka waxa weeyaan jamaahiiru ahli اlcilmi ay qabaan wixii dawaat ah waa tii qaacidadii fiqheed alaslu fi اlashyaai alibaaxa ashyaada la sheegaya halkaa marka waa dawaaddii afcaashii ku tacalluqaysay hadday noqonaysa in la cuno hadday noqonaysa in si kale loogu intifaaco ashyaada in lagu intifaaco afcaasha lafteeda haddaynu eegnana afcaashii waxay u kala baxaysaa de wax markaa dhibaato keenaya iyo wax aan markaa dhibaato keenayni wixii markaa dhibaato keenaya inuu markaa xaaraan yahay ayaa u asala wixii laakiin aan dhibaato keenayni inuu iska xalaal yahay ayaa asalkeedu u noqonaya adiladeeduna dabcan waxa weeya qolo waliba waxbay deliishadeen laakiin mutawalaadka ayaa loogu tegi doona wa macna istisxaabi alxaal istisxaabkii baa isaguna mabaaxista ka mid ahaa istisxaabka haddaba muxuu yahay wa macna istisxaabi alxaal istisxaabu alxaalka macnihiisu waxa weeye yani waa istisxaab waa waa jiidasho kaxaysasho la saaxiibid marka kaxaysashada xaalka la kaxaysanayo xaggee loo kaxaysanaya an yustasxaba alaslu waa in la kaxaysta asalkii xaalka la sheegayaa waa asalkii asalka la sheegayaana waa maanta alcadamu alasli wey waa baraa'atu dimihi qofka inaan waxba lagu lahayn inaan waxba ku waajibin asalkaa waa in la kaxaysta marka asalkan waa asal gaaraho waa asalkii baraa'atu dimaha loo yaqaanay qofkan dimadiisu inay beri tahay asalkii ahaa waa in la kaxaysto cinda cadami daliili sharciyi markii aan daliil sharciya la haynin daliil sharciya markii aan la haynin oo qofkan wax ku waajibiya qofkan wax ku waajibin asalka in la kaxaysto ayaa istisxaab la yiraahdaa kaasa istisxaab la istisxaab kale ayaa jira oo day waxa weeye baqaa ma kaan ala ma kaan laga cabiri jiray oo istisxaabu amrin thaabit fi zaman al-awwal ila zaman al-thani in marka shay waqti sugnaa la soo jiito oo loo soo jiido waqtigan dambe inuu markaa sidii uu jiro kaasina istisxaab waa la yiraahdaa laakiin istisxaabkan hadda sheekhu halkan uu sheegayo ee adilada ay ku darayaan waa cadamul asliga weey alcadamul asli waa la'aantii asalka ahayd kaa weeyi kan subuudki iyo markaa isaguna de waa jiraa laakiin isagu de wuxuu u baahan yahay horta subuudki waa daliil u baahan waxaan inuu sugnaaday baa daliil u baahan markii daliil lagu soo sugo inuu sii jiro iyaduna istisxaab way noqonaysaa qayb saddexaad oo istisxaaba oo istisxaab alijmaac fi maxalli alkhilaaf isaguna wuu jiraa waynu arki doonaa insha allah wa ama aladillatu adiladii iyada iyo maaragtay tartiibteedii qaabkii loo kala qadimayey fayuqadamu aljaliyu minha cala alkhafiy kii jeliga ahaa ee muuqday yaa laga horraysiinayaa kii markaa khafiga ahaa yacni naskii daahirkaa laga horraysiin daahirkii dee waxa weeye iyo muawalkiina ama maaratay mujmalkii dee daahirkii baa lagu camal falaya wahaakada kii markaa qarsoonaa kii muuqday baa laga hormarinaya qiyaaskii waa saas oo kale jeli iyo khafi buu kala kacayaa jeligiisii baa laga horraysiin kii markaa khafiga ah walmuujibu lilcilmi kii yaqiin faa'iideynaya ixtimaal aanu ku jirin cala almuujibi lidanni baa laga hormarin kii danni faa'iideynayay arday baa kolley ii soo qoray maxaa loogala jeedaa cilmi iyo danni waxaan moodaya inaan maalintii horena malaha ama duruustii hore wax ka midana aan ku yar ishaaray cilmi waxa loola jeedaa waa yaqiin waa wax aanay suuragal ahayn sidan mooyaane si kale inuu noqdo iminka qofkaa ku hor fadhiya dee inuu ku hor fadhiyo waa cilmi baynu leenahay waa yaqiin ninkii hebel ahaa eed saaka isku ogeydeen inuu imanayo ee laakiin iminka aanad arkayn ama aad isla soo gasheenba masaajidka aad isla soo gasheen inuu fadhiyo iyo inuu baxay iyaduna waa dhanni haddaanu hadda ku hor fadhiyo inaad arkaynin inuu waad isla soo gasheen marka inuu hadda weli joogaa waa maxay waa dhanni waad u badinaysaa laakiin inuu baxay waa suuragal de marka cilmi iyo dhanni saasay kala noqonayaan cilmi waa wax aan sidaa mooyaane si kale aan ixtimaalayn dhannina waa wax si u badan u badnaantaas inay boqol kiiba sagaal iyo sagaashan doona ha noqdo oo dee dhanigii isagii baa darajaada koob iyo konton ka soo bilow ilaa sagaal iyo sagaashan intaanad boqol kiiba boqol gaadhin waxa weeyi dhanni baa la odhanaya laakiin dhanigiibaa kala xoog badan haddaba almuujibu lilcilmi kii yaqiinta faa'iideynaya isagu si kale aan noqon karaynin ayaa cala almuujibi lildanni kii dhanniga faa'iideynayey maalan ijmaacii qaciga ah ijmaac qaci baa meeshii kuu yaalla iminka maalan oo kale walaa tankixu lmushrikaati baa kuu taalla culammadii way ku ijmacsan yihiin wasaniyadii inaan la guursan karin oon qof muslimi guursan karin aayad kalaa timid oo azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan mushrikadina hadda taloma wasaniyadiiba eeg kani waa dhanni mushrikadani taloma wasaniyadiiba mise ma aha soo waxa weeye waa waa ixtimaal baa gelaya mar haddii ixtimaalkaasi gelaya maxaad u noqonaysaa qadcigaagi kan markaa inaad awisho weey yajib calayka an tuawilahu aad qaab kale u raadiso laakiin kii qadciga ahaa kii dhanniga ahaa daraaddii ha u awilin taasina marar fara badan baa dadka ku dhacda qofka haddaanu yeelanba wax musallamaad ah iminka dadkan xataa caqliyaadka baara dhibaatada noocaasi aad bay u qabsataa aad bay u qabsataa oo waxa weeye shubhaa ku imanaysa halka aad shubhada inuu iyada wax u raadiyo buu qadcigii duraya haddaad qadciyaad marka waxaad noqonaysaa qof aan markaa hawaabitba lahayn aan laa yahtadi abadan weligaa hanuuni maysid laakiin waa in qadciyaad ay jiraan wax isagu waxa weeyaan aan isbedeli karin oo yaqiinigi waa inuu jiro wixii kale markaa ku yimaada yaqiinigii bay wax ku imanayaan waxaad arkaysaa inuu jiro ayaa sax ah sidaad u arkaysa inuu yahay baana sax ah laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood shaygu sidaanad u ark sidaad u arkaysa inaanu ahayn way dhici kartaa markaa raadi maxaa sababay in sidaan u arkayo uu noqon waayo halkaa raadi laakiin ha odhanin dee markaa indhihii laguma kalsoonaan karo oo indhihii ha durin waxaad tidhaahdaa maxaa maanta sababay indhaha wixii lagu arkaa yaqiin buu ahayo sidaa loo arkay inuu yahay bay ahayde maxaa sababay in maanta uu takhallufo marka kaasaa tafsiir loo raadiyaa iyo qaab markaa isagii looga jawaabo laakiin kii asalka ahaa in la duro madaad asalkii durto dee marka dambe qof markaa waalan baad ku dambaynaysa والموجب للعلم كي هذا علم يقين تفائديني يا الله هرمريا على الموجب للظن كي ظن فائديني لكن يقين تفائديني سيسا لو دينيا كان ظن اهنا قابل لو اولا يا لو رادي حتى قابل لو وادو سيدي سا لو دينيا ولا اسك ديني لكن لو جبين مايو وحي يقيني اه والنطق على القياس نسكي يا الله هرمرينا قياسك مساله دي منصوصه تاني قياس بان قلنا قياس مخالف للنص ما سعنيه فاسد الاعتبار بكان قنية قياس النوع عاصي وحلو يقنا فاسد الاعتبار إذا كان يصادم نصا marka wixii naska ahaa een ayaa laga hormarinayaa qiyaaski asalku waa sida asalku waa sida laakiin marka qaar kood way iman kartaa hadii qiyaaski waxyaalo xoojiyo oo fara badan ay yimaadaan in marka naski laftiisa la awilo oo culimada qaar kood wax weey fiqhu nafsi la ilaawa meeshan imanaya oo qiyaaskii baa laga yaabaa mararka qaarkood inuu xoog bato oo usuushii shareecada iyo waxyaalo fara badan iyo markaad eegto aad markaa waxa weeyaan tiraahdo niyo faracan nasku sidaa ha ku sheego farac kale nas kale oo isla faracan ka hadlaya ma hayo laakiin nadaa'irtiisii oo dhan buu khilaafsan yahay marka ilama aha in sidaa loola jeedo way iman kartaa marar fara badanna way ku timaadaa waana tan markaa xanafiyada ku dhacday markii marka xadiisul musaraad oo kale waxa waa khilaafeen waxay u khilaafayaanna waxay eegayaan iyagu waxyaalo kale oo fara badan oo marka aqiisa ah bay eegayaan marka macduuriin bay noqonayaan la odhan maayo looma cudurdaari oo loo cudurdaari laakiin de qofkii waxaa istusaan aan istusin kuma waafaqaya wuu radinaya marka xadiidka si kale iyagu waa awilanaya wanutqu cala alqiyaas marka nutqigii iyaa laga hormarinayaa qiyaaska asalku waa sida والقياس الجلي على الخفي قياسك الجلي ayaa ki khafiga laga hormarinayaa yuqadam الجلي على الخفي iyaduna galaysa فإن وجد هذه اللي هلو في النطق نصوصتي هذه اللي هلو ما يغير الأصل أصل كي براءة ذمها أها وحبدل هذه اللي هلو فيتبعوي ناس كاسال الراعي وإلا هذه اللي واي النص مركا أصل كي بدل فيستصحب الحال حال كي أه العدم الأصلي وحان إنا نجر نقف كنا وحبا اللي هين أه إيا الله سوق عضني هل كان أي نتاوغ بحر وحاد قل يا أحكامتي مجتهدك iyo muqallid wuxuu yiri wa min shart al mufti an yakuna aliman bil fiqh aslan wa far'an khilafan wa madhhaba eh muftiga oo looga jeedo mujtahidka laana al asl alla yufti illa al mujtahid asalku waxa weeyi in aanu fatwoon oo dadka su'aalahooda iyo xawaadistooda aanu ka jawaabin qof mujtahida mooyaan qof kale hada huwa al asl markii la waayo mujtahid iyo markaa waxa weey oo mujtahidka la sheego mujtahidkii mutlaqa ah ee isagu waxa weeyaan nusuusta kala baxayay masaa'isha ka markii la waayo iyo waxa loo soo gudbayaa mujtahidul madhhab hadii markaa mujtahidul madhhab la waayo markaas haddana mujtahid fatwihi oo de qofkii markaa madhabka markaa xafidsanaa ee deetana waxa weeyaan waxyaalihii uu arkana isku dayi karaya inuu markaa ku takhriijiyo madhabkii ولو يانو درجة الاجتهاد مثل كلفتيسا كغارينه لو سي غدبيا لكن كتبت اصولكو مفتيقا اي كهدشو iyo mujtahidka ay ka hadashaaba waa mujtahidkii mutlaqa ahaa weey hadaba muftigi mujtahidka mutlaqa ahaa waxa u shuruud ah an yakuna aaliman inuu aalim u yahay aqoon u leeyahay bil fiqhi fiqhigi aslan wa far'an usuushiisa furuucdiisa oo mujtahid aan usuulul fiqhi aqoonida socod maayo aslan kala sheegaya waa usuulul fiqhi usul fiqiga waa inuu ka adigu si fiican u yaqaan furuucdiina waa inuu yaqaan masaa'ishii iyo lafteeda wax badan waa inuu ka xafidsan yahay usul fiqigu baan aqaanayo la fajibiyay laakiin furuucda waxba kama aqaano saasan mujtahid ku noqon waxba kama jiraan xataa lagu tirsan maayo waatiina soo mareysay ee usuliga inaan la tiri ama daan faqih ahayn ijmaaca xataa inaan lagu tirsanaynin waa inuu faqih yahay oo waxa weeye baab walba oo markaa furuucdeedii wax markaa ku filan u ka hayo khilaafan wa madhaban waliba furuucda waa inuu khilaafkii iyo madhabkiiba uu yaqaano madhabku sheegaya waa maxay baa ninkan ka hadlayo mujtahid isaga madhabba shaqo kule marka qaarkood waxay yiraahdeen malaha mujtahidkii madhabku ka hadlaya qoryaha qaarkoodna waxay leeyihiin madhabanta wuxuu ka wuxuu ka wadaa yani isaga madhabkiisa waa inuu aqoon leeyahay markuu madhabkiisa yahay kullu aqoon wuu yeelanayaa ee waxa laga yaabaa inuu sheekhu u jeeday oo qaab kale loo fasiri karaa jiro oo de waayadii dambe inuu sheekhu dadka waqtigiisa iyo wixii ka dambeeyay buu kitaabka u qoraya aimadii ka horeysay uma qorayo marka isaga waqtigiisa iyo wixii ka dambeeyayba dee nin aan horta madhab baran- barani mujtahid maba noqonayo nin aan madhab barani mujtahid maba noqonayo saasuu markaa u leeyahay khilaafan wa madhaban waa inuu madhabkiisii uu marka hore dee kusoo barbaarayna uu si fiican uga adkaaday oo uu ka soo gudbay cilmulkhilaafka cilmulkhilaafka waa waxaan imika fiqulmuqaaranka aynu u naqaano khilaafkiina iyo fiqulmuqaarankiina waa inuu isagana si fiican uu uga adeg yahay oo madaahibtii dadka kalena waa inuu yaqaano maxaa taa loo loo leeyahay waa si uu u garan karo masaladii markay timaado inta qowlee ku jirta iyo qolo weliba waxay deliishatay iyo waxa waxa weeyaan lagaga jawaabayo iyo sida loo kala rajaxayo iyo sida markaa rajaxa hadda usuulkiina isagaa yaqaano ee la soco usuul fiqiga waa inuu yaqaano markanu leenahay macnaheedu maaha qawaaciddan uu xafiday uu ku shaqeeyaa maaha ee qawaaciddan lafteeda isagaa kala huftay weey oo la kala baxay maxaa soconaya iyo maxaan soconaynin ما هو إنه مقلي الخاص يقدم على العام آه، وهو من شرط العلة كذا من شرط الأصل كذا سلام يمكن سوى شيء ينيو إنه مركا أوصى مقلي معه مدل بوي حليه كلف تيسا محال الله عسكرا مركا لنا يقدم الجلي على الخفي محال الله عسكرا مركا سودة تنوح وين يسوي تقرير صنية وده تنسى تقريرنا وهكذا قواعد أصولك هاي لما أنت قاعدة يسوي أنا كجون قالوا له دليشنا يا مجد قال المقلد بنا قنيه mana soconayo an yakuuna muqalidan fi lusuuli wa mujtahidan fi lfuruuc usuushiina muqalid baan ku ahay oo de siday culamadu u badan yihiin unbaan raaca usuulfiqiga siday culamadu u badan yihiina dee maaragtay mashhuurka ah ayuun baan ku shaqeeya furuucdiina mujtahid baan ahay oo waxa weeye anigaa ka ijtihaada taasi wax dee markaa caqliga gelaya ma aha tuulkii dhammaadsiatay wixii aad ku aad ku shaqaynaysayba waa wax rag kale kuusoo dhiibteen marka wixii uu ii gooyeyna haddana waa waxaan anigu isu tiirinayo dee wax markaa macquula ma noqonayso marka qofkii waa inuu cilmulkhilaafkiina hayo markaad masalo baarayso waxaa la doonaya markaa inaad aqwaasheeda xasiliso ma aha inaad adilada toos aad u abaarto horta maxaa aqwaal ku jirta waa inaad tirahdo haddii kale waxaad khilaafi ummadiiba oo qowl aan jirin baad keeni waa waxa imika khilaafku u batay imika khilaafku uu sii badanaya wuxuu sii badanayaa qofkii isagoon ogeyn masaladani mise qowl baaba ku jirta horta gebigeedaba waan xasilinin buu doonaya inuu waddo iska jeexo marka qofkii waa inuu cilmul khilaafkiina uu aqoon badan u leeyahay dee madhabkiina marka horeba uu soo dabdiyey wa an yakuuna waa inuu yahay kaamil alaalati fi lijtihaad mid markaa qalabku u dhammaystiran inay ijtihaad xagga ijtihaadka qalabkii ijtihaadku u baahnaa oo qalabka ijtihaadku u baahan yahay waa maxay caarifan waa inuu garanayo bimaa yaxtaaju ilayhi wixii u baa loo u baahan yahay ama bimaa yuxtaaju ilayhi wixii loo baahan yahay fi istinbaat alaxkaam axkaamta la soo bixiddeeda wixii loogu baahnaa waa inuu markaa aqoon u leeyahay min annaxwi naxwihi wاlluغati mufradaadkii carabiyada wamacrifati الrijaali ragga garashadoodii watafsiiri اlaayaati aayaadka fasirkoodii alwaaridati fi اlaxkaam axkaamta ku soo aroortay wاlakhbaari axaadiistii alwaaridati fiiha ku soo aroortay ku soo aroortay markaa axkaamtaasi intaaba waa inuu ka adeg yahay marka qofkii waa inuu kaamilu aala yahay aaladii waa inay u dhamaystiranta aaladii maxay ugu dhamaystirmaysaa luqadii carabiga funuunteedii wixii looga baahnaa waa inuu meel sare ka gaadhay hadday tahay naxwihii iyo sarfigii iyo wixii markaa la halmaalayey hadday tahay luqadii iyo mufradaadka luqadu waa mufradaadka ereyadii iyo erey waliba macnayaasha uu leeyahay iyo markuu siyaaqan ku jiro macnaha uu keensado waana ta hadda ay adag tahay in lagu gaadho a'imadii hore waayo isku mid ma aha qof afka dib ka soo gaadhay oo erey erey loogu macneeyey iyo qof afka isagoo yar la barbaaray oo erey walba xuduuddiisa garanaya iminka innaga waynagan dareenno oo waynagan aragna af soomaaligii dadka iminka lixdan jirka iyo toddobaatan jirku gabayadii hore la tiriyey ereyadii hore la yidhi xataa maamahaha la yidhi siday u dhadhansanayaan iyo macnaha ay kala baxayaan iyo qofka iminka labaatan jirka iyo soddon jirka af somaaliga u yaqaana haddee la soco sad af ariga u taqana si ka badan buu u yaqaana si adigu af carabiga u taqaano si ka badan ayuu inanka labaatan jirka af soomaaliga u yaqaano laakiin haddana macnaha odayga toddobaatan jirka ama lixdan jirkii uu kala baxayo ereyadii soomaalidii hore laga soo guuriyey iyo kaasi wuxuu kala baxayaa dee wax isku dhow ma ah iyo siduu u fahmayey waxaad u malaynaysaa markaa dee aalaafa siniin af laga joogo ereyadani dhadhankii ay lahaayeen iyo macnihii waxa weeye laga milicsanayey yaanu noqoninba macnaha guud laakiin macaani saanawiya oo fara badan baa jiraysay marka macaanidii waa inuu iyadana de qofkan yahay qof markaa wax weyn ka haysta taas weyn taata sii daciiftay axaadiista barashadeedii iyo waaba la soo ururiyey kutub baa lagu soo ururiyey aayadihii in badan baa laga hadlay laakiin halka markaa dadkan dambe ay u liic u liicayaan waa xaggii luqada weey iyo mufraadku dhabankii ay lahaayeen ragga macrifadoodiina waa saas oo kale waa inuu qofkani aqoon u leeyahay iyada lafteedu dee darajaad bay leedahay aayaadkii tafsiirkoodii iyo axaadiistiina waa inuu aqoon u leeyahay wa min shari mustafti mustaftigii mustaftiga imika waxa laga wadaa muqalidkii mustafti ha akhbaartu waa axaadiistii aadi akhbar alwaariyati fi axaadiista kusoo aroortay kusoo aroortay axkaamta fiiha fi alaxkaam mustaftigu waa muqalidkii lannahu qofka hadduu fatwo ku weydiinayo waa dadku waa kala yani qofna waa aalibulcilmi iyo masaladii inuu fahmo kaa raba kaasi isagu de mustafti maaha qofna waa qof wax ku dhaceen oo doonayo inuu masaladii uu ku weydiiyo markuu ku weydiinayo waa muqalid wuxuu kuu weydiinayaa si wixii aad ku tira ugu dhaqmo waxaa qalada waxaaynu marar fara badan aragno sheekh buu u tegayaa qofkii xaadisada ay ku dhacdo waxbuu ku odhanaya markaasuu haddana mid kale u tegaya maxaad kanigu tegaysa haddaadan qallidanaynin oodan waxaan uu ku yidhaahda aanad ku kalsoonaanayn ood ku dhaqmaynin dee edabdarraa kuu geynaysa markii hore marka mustaftigu an yakuuna min ahli taqliid mustaftigii su-aasha dalbayey in looga jawaabo waxa u shardiya inuu muqalid yahay oo oo qofkan uu fadwada weydiisanaya uu qalidanaya fa yuqalid yuu qalidanayaa almuftiya qofka u fadwoonaya ayuu qalidanayaa fi lfutya waxa uu markaa xagga fadwada ayuu ka qalidanaya masalada isagu ufadyood u fadwooday isaga ayuu ka qalidanaya haddaanu ahlu taqliid ahay inuu mujtahidba yahay looma ogola inuu mustafti noqdo mujtahid inuu mustafti noqdo looma ogola ee waa inuu darajatu taqliid waa inuu qofkani ku jiro waa in ujeeddadiisuna ay tahay markuu mustafti yahay in sheekhani wixii uu ku yidhaahdo uu ku dhaqmo walaysa lilcaalimi qofkii mujtahidka ahaa isaga looma ogola an yuqalida inuu muqalid noqdo isaga looma ogola qofkii mujtahidka ahaa ee shuruuddii aynu soo sheegaynay ka soo baxay inuu muqalid noqdo looma ogola suwarta qaarkeed ma loo ogolaan karaa kutubta dambe ayay noogu iman doontaa insha allah taqliidku waa maxay wataqliidu taqliidku qabuulu qowli lqaa'ili bilaa xujati qofkii hadalka yidhi warkiisii waa in la qaato xujo la'aan yacni daliil aada masalada ku qaadatay ma jiree laakiin adigu sheekhaa sidaa yidhi baad ku qaadatay kaasaa taqliid la yidhaahdaa sheekhii baad u tagtay markaasaa tihi sheekh saa iyo saasaa igu dhacdeen maxaan yeelaa sidaa iyo sidaa yeel buu ku yidhi marka maxaad aqbashay qowlkiisii baad aqbashay xujo aad ku aqbalayso oo inuu saxsan yahay aad ku ogaanayso maaha inuu daliil kuu sheegay uun dadka qaarkood baa laga yaabaa inay moodaan haddii daliilkaba lagu raaciyo inaad caamanimadii ka baxdayoo adigu aada mutabic lidaliil tahay haddii isagu xataa uu daliilkii kuu sheego istidlaalkiisu inuu sax yahay ma garanaysa daliilkani inuu mucaarid leeyahay ma garanaysa hawlahaasoo dhan bay u baahan tahay xataa daliilka sheegidda uu kuu sheegayaa kaama dhigaysan in daliilkii raacay waxa weye adigu inuu sheekhu sidaa kuu fadwooday ama uu kuu rajaxay ama uu markaa kugula teliyey baad ku qaadanaysaa laakiin xujo wain dakaraha haba sheege laakiin waxba adiga kuuma taraysa walidalik way isku khilaafaan haddii uu yidhahdo oo sheekh bal hadda daliilkana ii raaci ma loo raacinaya mise saa ku tag baa la odhanaya qaarkood baa yidha ma hadduu yar fahmi karayo waxba dhib ma lahayn ha loo raaciyo culimada qaarkood waxay dhahen waxba loo raacin maaye sidaa ha ku tago markii masalada loo sheego sidaa ha ku socdo isagu maxaa yeelay xataa haddii daliilka loo sheego de waxa weeye isaga wax uu ugu filan yahay ma jiro maxaa yeelay isagu daliilkan adilo kale oo khilaafsani ma jirtaa daliilkan laftiisa tafsiirkani ma saxda daliilkan laftiisa sixadiisii wajhulistidlaalki hawlihii oo dhan wuxuu ka bixi karaya ma aha mar hadduu min ahli istiftaa yahay uu fadwoba dalbayo facalaa haada tan haddaynu ku soconno buu yihi qabuulu qowli nabiyi sala allahu alayh waala ali wasalam nebiga qowlkiisa aqbalka la aqbalayo yusamaa taqliidan taqliid baa lagu magacaabaa maxaa yeelay cafwan nacam laa yusama weytan facalaa haada nacam facalaa haada kan haddaynu ku soconno qabuulu qowli nabiyi sala allahu alay slam qowlka nebiga warkiisa oo la aqbalayo laa yusamaa taqliidan taqliid lagu magacaabi maayo haddaynu taa ku soconno nuskhadaasi waa nuskhad kale marka nuskhada waa yusama taqliidan laa yusamaa taqliidan taqliid lagu magacaabi maayo maxaan loogu magacaabaynin dee qowlka nebigu isagaaba xujo ah kana qabuulu qowlilqaa'ili bilaa xujatin buu ahaa marka qowlka nebigu maadaama uu xujadii isagu yahay dee waa qabuulu lxuja kaasi qabuulu qowli lqaa'ili bilaa xuja maaha laakiin sida adaqa ihi waa sida nuskhadayda oo yusamaa taqliida wey taqliid baa lagu magacaabaa maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam dee qowlkii wuu kuu sheegayaa uun waa la ii soo waxyooday iyo la iima soo waxyoontoona inuu ku yidhaahdaana khasab ma aha marka qofkii hadalkan yidhi inaad hadalkiisii toos u qaadato ee qofka kamaynaan hadal maynaan odhanin qabuulu qowli qaali markaynu nidhi maynaan odhan qabuulu hayr qabuulu qowli hayri lxujati maynaan odhan qabuulu qawli hayri اlxujati qofkii aan xujada ahayn qowlkiisa in la aqbalo maynaan odhan ee qofkii qowli yidhi qowlkiisii in la qaato iyadoo aan xujo la weydiin markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa waa la qaadanayaa iyadoo aan xujo la weydiin nebiga calayhi salaatu wasalaam marka magaca taqliid in la yidhaahdo la diid shaaficiyana waa iska idlaaqaanba oo waxa weeyaan nebigaan qallidanaynaa mararka qaarkood waa iska yidhahdaan yani natabic unba ujeeda marka waa itibaaci ayuu iska noqonaya marka qofkii qowlkiisa la qaato ee la raaco dee taqliidkii itibaacii buu iska noqonayaa qof markaa la raacay buu noqonayaa nebigii calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye qowlkiisa in la qaatana taqliid sidaas oo kale waa loogu magacaabi karaa buu wa minhum man qaal waxaa ka mid a culammadii cid tidhi altaqliidu qabuulu qowli lqaa'ili taqliidku waa qabuulu qowli lqaa'il qofkii hadal yidhi qowlkiisa inaad qaadatid wa anta laa tadri adigoon garanaynin min ayna qaalahu halkuu ka yidhi min ayna qaalahu halkuu ka yidhi adigoo aan garanaynin inaad qowlkiisa qaadato iyaa la yidhaahdaa taqliid marka qoladani qabuulu qowli lqaa'il way iska waafaqsan yihin bilaa xujatin iyadoon xujo la weydiinaynin bay taasi ahayd tanna waxa weeye adigoon garanaynin talow muxuu cuskaday miseaa ku ijtihaaday mise wax kale ayaa markaa waxa weyaan meesha jira fain qulnaa haddaynu dhahno ina nabiya sal l slam nebigu kaana yaquulu bilqiyaas wuu ijtihaadi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qiyaas wuu ku xukumi jiray oo yani masaaisha qaarkood wuu ku ijtihaadi jiray xukunka uu xukumayaa mar walba waxyi ma ahayn fayajuusu waxaa bannaanaanaya an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qowlihi sala allahu calayh waali wasalam taqliidan qowlkiisa aqbalka la aqbalayo in taqliid lagu magacaabo ayaa markaa bannaanaanaysa haddaynu nidhaahno mayane e lam yakun yaquulu bilijtihaadna de waxa weeye ma bannaanaanaysa in taqliid lagu magacaabo markaynu nidhaahno waa qofka oo qowlkiisii la aqbalo iyadoo sababtu qowlkan uu yidhi aan la geranayn ama wuxuu u cuskaday aan la garanayn taasi haddaynu haddaba nidhahno waayo nebiga qowlkiisa markaa la aqbalayo ma noqonayaa taqliid waxay ku xidhanaanaysaa taasi masale kale usuuliya oo nebigu ma ijtihaadi jiray mise ma ijtihaadi jiray haddaynu dhahno wuu ijtihaadi jiray dee halkuu ka yidhi markaa ma garan kartid mararka qaarkood ma waxyibaa mise waa ijtihaad marka taqliid buu noqonaya haddaynu dhahno nebigu ma ijtihaadi jirin ee wixiisuu wada waxyi buu ahaa dee waxa weeye markaad nebiga qowlkiisii qaadanaysa ilow ilow waxyi buu yahay oo waad garanaysaa inuu waxyi ku hadlo in huwa ilaa waxyu yuuxa marka isaga qowlkiisi in la aqbalaa taqliid noqon mayso markaa tacriifkan dambe markaynu ku soconno hadalka nebiga taqliid aqbalka la aqbalaya taqliid ma la odhanayaa khilaafkaasaa gelaya masaladaa kale ku dhisan haddii aynu ta hore qaadanno in qowlkiisii la aqbalo iyadoon xujo la weydiinaynin oo aan xaq loogu lahayn in xujo la weydiiyo haddii aynu markaa ka dhignana waxay noqonaysaa qowlkii nebiga calayhi sala slam aqbalka la aqbalayo qowlkiisu inuu taqliid lagu magacaabi karo وأما الاجتهاad اجتiهاadku فahuوa bdل الوسع waa in itaalka lala baxo itaalka la bixiyo awooda la bixiyo فيi buluغi اqرض lagu bixiyo فيi buluغi الغaرضi dantii lalahaa iyo wixii loo socday gaaritaankiisa meeshii loo socday wixii la doonayey in itaalkiisa qofka uu ku bixiyo ayaa اجتiهاad la yidhaahdaa فالمجتahidu haddaba مجتahidkii in kaana hadduu yahay كaamiل الآaلaةi mid aaladii في ااجتiهاad aaladii اجتiهاadku mid ay u dhamaystiran tahay fain اجتiهاada hadduu ku ijtihaado fi lfuruuci masaaishii farciga ahayd fa asaaba deetana uu markaa xaqii asiibo falahu ajraani laba ajri buu leeyay wain ijtihaada hadduu ku ijtihaado أو أخطاء وخطأنا فله أجر واحد هل أجري بوليه ومنهم علماء وحا كمذا من قال مذيري كل مجتهد عد كستوع كو اجتهاد في الفروع مسائش فقه هاي مصيب مصيب وي ولا يجوز ما بنانا أن يقال إلا يراضو كل مجتهد مد كستوع كو اجتهادي في الأصول أصوشي عقائد هاي بايبك اللوغة لتشهد أصول فقه ما هي usuushii aqaa'id aqaa'idiga ahay musiib musiib weeyi in la yiraahdo iyadu ma banaana lianna dhalika hadii sidaa la yiraahdo lianna dhalika warkaas yuaddi wuxuu keensanaya ila taswiib ahli dhalala in dadkii baadida u saaxiibka ahaa la saxo way saxan yihiin la yiraahdo min an-nasara kristaanki wal majuusi majuusti wal kufaari iyo gaalada intoodii kalaba wal mulhidiina iyo kuwii ilhaadka ku sameeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala sifaadkiisa iyo asmaadiisa in la wada yiraahdo way saxan yihiin baa ka dhalanaysa ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة إذا ترين مجتهد كستابة فروع مصيب كمعها دليل كود وحوي قوله صلى الله عليه وسلم قول النبي قويل من اجتهاد قف كي اجتهاده وأصاب فله أجران أصيب لبا أجري بوليه ومن اجتهاد كي اجتهاده وهو أخطاء خطأنا فله أجر واحد هل أجري بوليه وجه الدليل قابك لو دليشنا يعني وحوي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن رسولك خطأ المجتهد مجتهد كي خطأ كحكمي تارة مر وصوبه صوابه حكمي أخرى مر كلمة سلدا وشاق كتابك كختمي اجتهادك تعريف كيسي تتنا مجتهدك يا ضبا markii uu intaas sameeyo markii soorana kaamilul aala uu ahaa natiijadii uu gaaray mar walba ma saxba een hadii waxaan uu ku ijtihaadayo yaa wixii ijtihaadka laga ogolaa khilaafkaas aa galay laakiin haddii waxaanu ku ijtihaadayaa waa wax marka horeba aan ijtihaad aqbalin sida usuushii islaamka usuludiinki aqaaidii islaamka ee usuusha ahayd jiritaankii ilaahay subxaanahu watacaala sidqu rasuul calayhi salaatu wasalaam waxa weeye sixatu lqur'aan iyo wixii lamidka ahaa haddii ay taa tahay waxba taasi iyada la odhan maayo kullu mujtahidin musiib waayo ijtihaadkiisana inuu ijtihaado halkan ijtihaadba umay baahnaynba واجتهاد ومركا كسوره قال يا هيبه ما اها ادي قفكو نظر waa laga yaabaa hadii maartay waxa weeyaan deebaadi oo kale ku soo koray in marka uu da nadar ay arintaas uga baahatay oo marka arintii ka yar u yar fiirsado laakiin ijtihaadka ay ka waramaynin ma aha marka taas iyada kullu mujtahidin fil usuli musiib lama oran karo qoliyaha qaar kood bay ka sheegeen qoliyahana qaabkii hadalka u dhigaan kulli way noo iman doontaa insha Allah ta'ala taas iyada iska ilow u kaalay furuucdii masaa'ishii fiqhiga ahayd ee ijtihaadiga ahayd qof kasta oo ku ijtihaaday ma musiiba dadku waa isku khilaafeen buu leeyahay dadka qaarkood waxay yidhahdeen kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib qof kastoo ijtihaaday wuu asiibay qaarkoodna waxay yidhahdeen mayane almusiibu waaxidu hadduu markaa asiibana laba ajri buu leeyahay hadduu khataana hal ajri buu leeyahay falmusiibu waaxidun wagayruhu mukhti dadkii iskhilaafay saddex qowl baa ku jira masaladii mid uu baa sax labada kale waa qalad ama laba qowl baa ku jira mid uu baa sax midka kalena waa qalad labada qowlba waa laba qowl oo jira walow qowl kan ah kullu mujtahid fi al-furu' musib culimada qaar kood ay hadalla adag ka yiraahdeen wadaad la oran jiray al-ustaad Abu Ishaq al-Isfarayini waa al-ustaad Abu Ishaq markan qoliyaha usulku talaaqana qofkii ula jeedaan isagu wuxuu yiri hada alqawl awwalu safsata wa akhiruhu zandaqa qawlkan aa kullu mujtahid fi alfuru' musib bilawgiisu waa falsafad aan macna lahayn yani waa hadal markaa aan markaa safsatada waxa la yiraahdaa qofka markaa xaqiiqa diidka waa xaqaa'iq diid aakhirkiisuna zandaqa iyo gaalnimo ku dambeeyaa uu laakiin de culamo waaweyn baa ayaa ku tagay abubakar baqdani ay kamid ahaayeen بل شافعي لفتيس هذا المركع تاء دوب كل مختلف الحديث oo uu leeyahay hadii weydiiso dadkii iskhilaafay ee maartay isku khilaafsan intuu waliba xadiis kala keeno ida ijtaada al-hakim fa akhta ida ijtaada al-hakim ida hakama al-hakim fa ijtaada fa asaba falahu ajran tu keeno ayuu leeyahay miyaad oranaysaa marka cid baa khaldantay marka dadna wuxuu leeyahay horta labaduba way asiibeen wixii laga doonayay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka rabay midkoodna ma oranayo uu khataa hadalkaasi shaafici laftiisu wuu leeyahay masaladuna kullay waxay leedahay gun iyo qucri aad u dheer bay leedahay oo inaan hadda qolo waliba waxay deliishatay iyo waxa markaa loogu jawaabay iyo aynaan geli karaynin laakiin intan hadda musanifku siduu u maray musanifku wuxuu u maray mujtahidku waa waaxid أي واحد مصيبك هو واحد كأصيبي وواحد هو كإن صيري وحوي يهدي وأصيبه أنت سولي يهدي وخطأنا هل أجربوا لي كذبوا مركع الشيقي كل مجتهد في الفروع المسلمين ذاتك قاركود أي إلى هذين طيب in dadka qaarkood ay markaa yiraahdeen markaa kadib buu sheegay labada qolobana waxbay markaa qabsanayaan laakiin isagu wuxuu sheegay qowlkii uu horeysiiyay oo sida isagu ku socdaa daliilkiisii waa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ وإذا, اجتهد وإذا حكم الح... وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد وأنا حديث مسألة لو دليشدو وجه دلاله سنة إساقا ينور شاقه والنبي عليه الصلاة والسلام فأصابه مد يري كي كان فأخطأ أبو يري تتسوحي مركا شيء أن هذا مصيب وذاك مخطئ بل قل يهان كالنا سيدا أي وحول لغيان يتاسي إن شاء الله تعالى هذا النقاش كيدا قلي مينو كتاب كي نساسي ونقول ليهاي إلهي سبحانه وتعالى شيخا هكا جزائي سيو سقا إيا علمدي كور ريسي إيا علمدي كدن بيسيبا إلهي سبحانه جزاهم الله عنا خير الجزاء وحبدا بينو يفتي بيانا إلهي سبحانه وتعالى إيقنا qabriga ha u nuuro idinkuna aad iyo aad baad dee u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad darsiga kasoo qayb gasheen ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteenba ajri iyo hawaab haynaga siiyo niyada ilaahay subxaanahu watacaala hainoo wanaajiyo cilmigeenna ilaahay subxaanahu watacaala mid ina anfacaha ka dhigo dad badan baa darsiga sii nashrintiisa iyo ka qayb qaatay runtii iyagana ilaahay subxaanahu watacaala hawaab weyn ha ka abaalmariyo janno ilaahay subxaanahu watacaala ha ugu bedelo gudaha iyo dibadda dad badan baa ka qayb qaatay khiyaarta dirsiga dee duubaysa ee haddana ka shaqaynaysa ee sii gudbinaysa ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda ha dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala abaalmarin wanaagsan oo raalli gelisa ha ku abaalmariyo sidoo kale dad markaa dibadda joogaba iyaguna jira oo darsiga iyaguna gacan ka geysta iyo duruusta kaleba iyagana ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda ha dhaafo ixsaanna ilaahay subxaanahu watacaala ha ku abaalmariyo intaas kadib dhowr su-aalood oo kolley la soo gudbiyey kulle sheekh sheekh kulle sheekhi baa inoo jooga marka insha allahu tacaala ya هل يجب على المقلد أن يقلد إماما واحدا وفي مقلد كاين إمام قرآن قليته بكو واجبا كلي كتبت أصول كلفت إذا ينوغو إمام دولتا يدو سيدي داس qofkii imaam qalidanaya qof kale ma u bayri karaa iyo muxuu waxa goor ma bayri karaa iyo waxa soo dhami af aan anigu ka oran lahaa intay noqonayso waxa wanaagsan iyadoo sadara inay inoo timaado halka marka lagu niqaasho iya ka wanaagsan هل توجد درجة الاتباع التي يقال إنها بين الاجتهاد والتقليد ده مركا متبع عاسي علماء قال كل شيء قوي جران ابن عبد البر ابن القيم رك شيء قوي جران لكن حقيقة أنا لبضنا بكلا راعيس لأنه كل مجتهد درجة الاجتهاد قال مجتهد من غنيه haddii kalena oo aanu gaadhinna xataa haddaad daliilka u sheegto kole haddaanu daliilkan mucaaridkiisii iyo qaabkii loo radinayay iyo waxaasoo dhan aanu garanaynin muqalid u weyn qofkii madhabka shaaficiga itqaaniya hal yactabara fii dimni darajati mujtahid alfatwa hadday si fiican uga soo baxaan ha loo itqaanima laakiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed